maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaa ka socday raaf xoog leh oo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda kumeel gaarka ah ay kula kacayaan dadka shacabka ah iyadoo lagu marmarsiyoonayo in la baadigoobayo rag ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin oo weeraro ka soo qaada gudaha magaalada muqdisho dad badan ayaa xabsiyada loo dhaadhiciyey arrintan dhabtaase waxa ay tahay in la doonayo in la helo dad badan oo dhaqaalo laga qaato dadka qaar ayaa la soo daayey markii heladoodu ay qarash dhiibeen kuwo kalena xabsiyada ayay weli ku jiraan kala iibsiga dadka ayaa si weyn uga socda muqdisho waxaana la odhan karaa iminka saylad ayay isu bedeshay warsamo xasan cabdulle oo ka mid ah waxgaradka magaalada muqdisho islamarkaasina dad eheladiisa ka mid ay ku jiraan kuwa la xirxiray ayaa u warramay radio alfurqaan bismillah horta runtii meeshan waxaa ka dhacay layihaa xaafadahan adigu kuwaaj iyo suuqa xoolaha ilaa waxa waaye xaafada tawfiiq waxaa hadda ku abad aragaa ka dhacay kalanta baan u dhalashadayda ma aana maqal taariikh ahaana wax ka sheekeeya oo dadka soo maray ma aanan arkin ininta dadka la iska soo wato oo waxa waaye sayli la jeesto lagu gargarootaba sidii xoolooto anigu maalmahan ka hor ma aana arkin kolaytaba laakiin waayii hore waxaa la sheegi jiray wadamada america oo kale waxaa ka dhacaalay dad la iibsado calidaystiyin loo yaqaano dadku iibsadaan dawladaha kale iibsadaana jiri jiraa la yidhi shantii anagu shalay ilaa baraad ilaa afar maalin ciddaasu iibaya dadka meeshaas joogaahu waxyaabaha noola daray waxaa kamid a guryihii wax alla wixii biil yihiin waa la qaatoo nimankii uganda iskaa qaatay oo dad xataa kaloo soomaaliyu lama socdo ilmihii wax alla wixii dhalinyaro ahay kii iskuol ka yimid kii ka yimaaday waxa waaye dugsi qur-aan kii ka yimaaday waxa waye xaafada joogay intiiba waa la iibsaday
haye marka kalaytaba waxaan leenahay arrintaas waxaa waaye waxaa ka dambeeya ninka soo sheegay inuu ummadaan madaxweyne u yahay oo waxa waaye markii yiraa dadka biilka ka raadsada inta dad calooshoodu shaqaystayaala soo kiraysto marka hadda annaga sidaas gooniyaha naloo geystay oo dhibaatahan ummadaha kale loo geysan hadda intaasan anagu aan cabasho ka nahay marka n bal ka waran ee dadkii la xirxiray xaggee la geeyey ma jiraan hadda dad eheladaada oo xiran iyo meel la geeyey war ma ka haysaa
dadkii waxaa qaybo meelo badanaa la kala geeyey dad horta waxaa watay qayb waxaa wadatay ciidamada hadda shariifka oo leeyahay yaa kaxaystay qaybna waxaa kaxaystay ciidamada ugaandeyskaa kaxaystay kolaytana meel madaxtooyada iyo ilaa xalaale iyo wadankaas oo dhanaa la isugu geeyey meelihii xabsida waa qaadi waayeen guryo ayaa lagu haayaa oo hadda lagu ilaali ah caniga badanka telefoon loo dhiibaa laleeyaha waalidka haddaan ku iibsada lahada hadda saa kolayta meelahaasi geysteen dhibaatadaasa hadda iska jirto kolayta waxayna ila tahay dadku waa isyaqaaneen waxay ila tahay kolaytaba waa dembiyeen anagu galnay oo goormo ilaahay ka galnay insha allahu ilaahayna waa uga toobad keeni doonaa allah waa uga toobad keenaynaa dadka waxaa waaye dulligaasa kolayta waa iska dul qaadi doonaa insha allah aniga sabuuqa weynayo waxaa shariifoodoo dulliga ah meelaha kasi arusho oo reer baadiya aniga insha allah maxaa waaye nima gudaysa doonaa waxaad iga warantaa marka wax caruurtiina ama dhalinyaradii aada ehelad eedeen oo idin soo wacay oo idin yidhi lacag naga dhiiba waana la heestaa ma jiraan arrinta hadday jirto faahfaahin ka bixe waa jirtaa ilaa waxaan u malayaa labaatama aniga shalay ilaa halay iyo habeenreer na soo wacayday waxayna dhaheen war waxaad helaydin meesha waxaana la leeyahay wa waa layni deeyaha waa layni wada haddii kale dadka waalidkiina lacag weydiista ayaa laleeyahay hadda kolaytaba haddana xataa waxa weeye gabana iib lagu maqanyaho hadda xataa lacaga la qaado marka dhalinyaradii waa soo iibiseen miya dhalinyaradii waa soo iibinay midaan maalin waa soo iibinay haddana dibaa loo watay haddana maanta waa iibaa la yidhi
waa gartay hadda ninkii madaxweynaha ummaddaa soo sheegahayo shariifka lalahay oo ummaddan balaayo dilig u harsaday ummadii saasoo u gadgadaha wuxuu leeyahay ciidamada mushaaraqay ku jiraan ciidama mushaaraqa ma ku jiraan dadka iibsada u leeyahay hadda saas waaye waxna dad isaga waxa waaye o isagu leeyahay beeshiisa ahaa gadgadaha waxna ciidamadii shisheeye ayaa gadgadaha hadda dadkii dhamayba waa saas oo sayladay noqota xaafadaas waa sayladii ciidamada shisheeye iyo shariif waxa waaye mooryaantiisa maxaad marka dadka muslimiinta ku dhegeysanaya kula tali lahayd gaar ahaana dadka sidaas loo iibsanayo maalin walba inta lasoo qabto laleeyahay isfurta
dadka waxa waaye laba maadaan horta dadka kula talinayaa dadku marka hore waxaan leeyahay ilaahay horta dembiyaa gesheen allah subxaana watacaala u toobad keena allaha ka baqa marka laabaadna waxaan leenahay waajibaa ina fuulay waajibkii markaad gudan weydeen ilaahay waxa waaye waa ina tusa ciqaabkeeda hadda waxaan leenahay hubka qaata dagaalama gabdhuhu ha qaateen waxa waaye haddii odayaashu ha qaateen dhallinyaradu ha qaateen maalin kasta intaan qof ka dilayn waxaa nooga sharaf badan annagu hal maalin aan ku gacno waxa waaye kuwaas laakiin dhulka la sinna hadda ka hor waa lays ogaay xaafadaas waxa waaye dhibaato badan inay mar noo geysteen hal galab aan iska dulqaadnay etoobiyaankii iyo iyagaba insha allah kuwaana kuwii waa ka tabaryar yihiin hadda waxaan leenaha dadka fadhiga kakaca fobka qaata dagaalama ilaahay waxa weeye waana guulayaa insha allahu marka waxaad yeele kulliga oo meesha waxa weeye shariifado iyo mooryaanta uu soo kiciyey oo waxa weeye dad dad ahaana waa isu yaqaaniin aqliyahana waa isu kasaayaan kuwaas waxa weeye dadna ma garan karin dadna sharaf kuma le hadda afrikaana kugu xooga badnaayeen hadda ka hor iska kicinayo la ogaay annaga waxa weeye maraykanana soo haweysa hadda ka hor waana la ogaay dhibaatadan u geysanay intiina waa ka ragsana waana ka aqli badan waa ka magaciisiisanahay xoogaan wahmiyaana taabta dembiya ayadan waxaan leenahay allah subxaana watacaala ha loogu toobad keeno habeenkii dadku salaatuliilka how kaco ilaahay hala baryo qofkana hala iibsado nimankana hala iska celiyo dadkana hala kaco allahu akbarta ha lagu kaco saasaan leen ha lagu qaada nimanka